wararkii maanta iyo sweden haweenay soddon jir ayaa ku dhimatay kadib markii ay rasaasi ka dhacday xaafadda ribeshbore ee magaalada maalmo saaka subaxnimadii waxay ahayd barqadii tobankii subaxnimo markii booliiska loo diray farriin dhiillo leh laba qofood oo kale ayaa isbitaalka loo qaaday walow ay booliisku markii dambe sheegeen inaanay dhaawac ahayn weli qofna looma qaban shilkan balse booliiska ayaa wada baaritaanno kala duwan sida uu sheegayo carlo peshon oo ah afhayeenka booliiska gobolka scon hadda waxaannu sheegi karnaa inaannu baaritaanno ku wadno isbarbardhigga markhaatiyada la hayo iyo cidda dembigan lagu tuhmayo waxaa gacanta lagu dhigay nin loo haysto inuu kas u gubay guryo ku yaalla xaafadda husby oo ku taalla afaafka stokholm dabkan ayaa ka bilowday qaybta jaranjarrada waxaanay booliisku imminka baaritaan ku bilaabeen in ninkan sidoo kale lala xidhiirin karo dabab kale oo dhowaanahanba ka kacaya isla husby sida ay sheegtay anna vesteberry oo ah afhayeenka booliiska stokholm oo la hadashay wakaalad wareedka tete ilaa toban dab oo kala duwan ayaa laga soo sheegay deegaanka husby labadii toddobaad ee tegey walow aanay ciidana waxba ku noqonin iyadoo ay booliisku qabaan in xidhista ninkan ay xarig furi karto halxidhaalaha taagan waaxda socdaalka sweden ayaa u xaqiijisay laanta wararka ekot in suxufi iiraani ah oo la socday wafdigii uu horkacayay wasiir dibadeedka iiraan javad sariif uu sweden ka codsaday magangelyo maalintii arbacadii ee bisha agoosto ahayd koob iyo labaatan ayaan khiyaanay saraakiisha sirdoonka iiraan ee ay hawshoodu ahayd inay saxafiyiinta ilaaliyaan anigoo ku guulaystay inaan ka baxsado anigoo marmarsiinyo ka dhigtay sigaar xabis waxaan tagsi u qaatay xarunta booliiska una sheegay cidda aan ahay waxayna ii muujiyeen qiimayn waxayna igeeyeen waaxda socdaalka si aan magangelyo uga dalbado waxaad boorkan ka rukuman kartaa sr play spotify itunes ecast bodcaster iyo dhammaanba goobaha laga helo boodyada maxamed xaaji laanta af soomaaliga ee radio sweden